barnaamijka dhallinyarada maanta
ucana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha maarjna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caasha coodi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wiil ku nool magaalada gaalkacyo oo xayeysiisyada ama dacaayadaha ku sameeya telefishan uu saaro gaarigiisa islamarkaana suuqa iyo makhaayadaha ka sameeya xayeysiiska mar kasta cusub
dhibaatada bulshada kusoo kordhaya waxay tahay inuu maqaaxi ugu yimaado dad sheekaysanaya oo fadhi kudira fadhiya ku dhawaaqo sheekadooda ka dhex galo horta dhibaatada kusoo kordhiya taa weeye inuu maqashiyo wax uu asaga wado oo aysan awood u lahayn labadii qof inay sheekaystaan ilamaa ay daawadaan waxaan uu ka dhaqaaqo qaybtooda wuxuu ku leeyahay, war gaariga inaga hor dhaqaaji markay sheekaysan waayaan waan gartay qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelannay gabadh dhallinyaro ah oo ku nool degmada xudun ee gobolka sool oo ka sheekaynaysa waayaheedii nolosha miyiga miyiga noloshiisu way adag tahay hablaha jooga ama dumarka ama iyo hooyooyinka wuxuba waxba ma bartaan marka markaan arkay inay adag tahay ayaan ka imi anugu gabdhaha dhallinyarada ahee meesha joogaa waxa ay la kulmaan een, dee waa meesha miyiga ahee nolosha adag leh marka dee kulley tacadiyo badan baa ka jira
dhinacii heesahana ah barnaamijka kama marna
Mm-mm, meel wanaagsan baad caashay ka soo qabatay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaan kaga bogan doonaa inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ururka al-shabaab ay weeraro ku qaadeen saldhig militari oo ay leedahay dowladda soomaaliya waxaana halkaas lagu dilay ilaa lix askari mas-uuliyiinta ayaa sheegay in goobta la weeraray ay ahayd saldhig militari oo ku yaala laanta buur oo afartan kilomitir koonfur kaga beegan magaalada muqdisho waxaana wararku sheegayaan in dhowr gaadhi oo militari ay kooxdaasi qabsatay wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan qaxooti dagaalka carar ah oo ka yimid bariga dhexe oo dhowaan gaaray dalka griiga ayaa sheegay in askarta dalka turkiga iyo ilaalada xeebaha ay si isa soo taraysa u noqonayaan kuwo xoog adeegsanaya dadaalka ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dadka magangelya doonka ah ee kasoo gudbaya badda si ay u carqaladeeyaan in doomaha wax kala gudbiya ay yimaadaan halkaasi mid ka mid a qaxootiga magangelya doonka ah ee ka socda dalka syriya oo hadda ku jirta guryaha ku yaala xeryaha kumeel gaarka ah ee deegaanka la yidhaahdo edomeni ee ku yaala xadka griiga ee macedonia ayaa u sheegtay v o a in ilaalada turkiga ay hareereeyeen doon yar oo caag ka samaysnayd oo ay la socotay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a caasha maxaad inoo haysaa ismaaciilow
Eh, maxaad sheeko- ku qosashay?
sheekooyinkana hor yaalla iyo miyiga iyo wiilkan een, dacayadaha ku sameeya waxaan maqli jiray fad ama hafadin waa lagu fadsiin hay hay hay way noo soo socotaa waan taasi filay.
way soo socotaa laakiin waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa gabar dhallinyara ah oo ku nool degmada xudun ee gobolka sool oo ka waramaysa nolosha miyiga iyada oo hadda ka shaqaysa isla degmada waa magaalada gudaheeda joogtaa miyigii bay xamili weyse way kasoo carartay inkastoo een, gabar haddaan xusuusto magaalada muqdishoan mar meel ka wada shaqayn jirna waxay tiri markuu roobka isa soo xirxiro oo ay soo carafto saxan saxada alla maanta yaa waxay tiri meel miya ari igu raacsha Hay, siday u jabanaysa u majeeranaysa keliya qolaba meelba u socotaa Qolobo wadamada meelbay u socotaa.
wadamadan galbeedka laftigooda waxaa laga yaaba magaalooyinka in laga baxo miyada la aado oo dee xaggaa loo baxo ha waa quruxdii iyo shanqar badan kama jirto saxan saxaa ka jirta udugii iyo doogii dhulka miyiga ismaaciilow
aad iyo aad iyo- aad iyo aad iyo kuwa hadda raba ismaaciilow inay soomaaliya ku noqdaan oo ka daalay shanqartan faraha badan nalalkan iyo qayladan wada yeeraysa waana saxmadan magaalooyinka ka jira marka nasteexa cumar axmed waxay ka sheekeynaysaa noloshii ay ku nooleed miyiga iyo hadda oo ay joogto een gudaha magaalada xudun bal nolosheedii siday ahayd iyo siday hadda isu bedeshay iyo wixii ka keenay miyigii ay ku nooleed
xilli dhowaantan ee aan socdaal ku tegay deegaanka degmada xudun ayaa waxaan kula kulmay gabadh dhallinyaro ah oo dhowaantani miyiga ka soo gashay waxayna iga sheekaysay gabadhaasi sheekooyinka gabdhaha dhallinyarada ee miyiga iyo siyaabaha ay ugu nool yihiin sidoo kale gabadhan ayaa waxa ii sheegtay inay haatani ka timid miyiga ayna ku sugan tahay degmada xudun gudaheeda iyadoona ganacsi ku haysataa nisteexo cumar axmed ayaa waxay ka warantay waxyaabaha ku soo mara gabdhaha dhallinyarada miyiga noloshooda ku xiran miyiga noloshiisu way adag tahay hablaha jooga ama dumarka ama iyo hooyooyinka wuxuba waxba ma bartaan marka markaan arkay inay adag tahay ayaan ka imi anugu gabdhaha dhallinyarada ahee meesha joogaa waxa ay la kulmaan de waa meesha miyiga ahee nolosha adag leh marka de kulley tacadiyo badan baa ka jira maxaa ka mid a waxyaabaha dhibaatooyinka kuwa gabdhaha dhallinyarada baad isleen waxaa ka mid a waxbarasho la-aan caafimaad la-aan maxay ahayd iyo de kulley howlo kale oo badan waa gartay waxaan aragnaa badanaa gabadhii dhaankay kacaynaysaa adhigii bay raacaysaa gabadhii keligeeda dhaaminaysa keligeeda maxay ahayd haddii doonta wax soo qabanaysa arrimaha kufsigu way la kulmi karaan waa qof keligay cidla maraya oo dumar ah qof dumara oo dhaaminaysa oo keligeed cidla maraysa oo maxay ahayd de way fakaraysaa maskaxdeedii markaa waxay odhanaysaa meeshan cidlada ayaad ku rafaadsantay haddii la doono lagugu kubsanayo keligood dhacda in waxbarasho loo diro iyadiina lagu dhaho xoolaha raac marka taasina fakar goonihay ku keentaay markaasay dayagana odhanayaan maynu ka cararno inaba doonano waayo anigu hadeer aniga oo jooga miyiga ayaa maxay ahayde markaan arkay in inamadiina waxbarasho loo diray anna layleeyahay dhaami baan kasoo tegay magaaladan imi bulshadii baan soo dhexgalay iminka waana shaqaystaa oo meel ganacsiya baan haystaa waxna waan bartay waana isbarayo de markaan magaaladii imi bulshadii dhex galay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxna waan qoraa waxna waan akhriyaa bal ka waran adaa iskaa iskaga yimid miyiga oo ka yimid anaa iska iska yimid cidna maxay ahayde ima keenin markii dambena bulshada dhex galay oo wax isbaray oo alxamdulilaah maanta de gacantaydan ku shaqaystaa markaad degmada xudun oo timid oo kale bal ka waran iyaad u timidna degmada xudun markaan imaan magaaladii soo galay waxaan imi xaafad magaalada ah markii aan joogay ayaamo oo aan meel yaroo dukaana furtayna waxa aan gobdhaha ururka ogbaad hooyooyinka baan u tegay dabadeedna goob waxbarasho bay i geeyeen goobtii baan wax ka bartay haddii aan goobtii wax ka bartayna alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyooyinku wixii ay i bareenna waan ku shaqaystaa dukaankaygana waan haystaa waxna waan qoraa waana maxay ahayd shaqaystaa
dukaanna uu kuu furan yahay shaqaysanaysid balka waran waxyaabihii aad kala kulantay oo kale markaad soo gashay wax lays dhinac dhigo maaha wax weyn baa udhexeeya fikir weyn baa udhexeeya waayo de markaana miyi baan joogay oo hawl iyo ari iyo cidla baan maxay ahayd baan joogay maantana dee dukaan baan haystaa waan shaqaysanayaa waxna waa qoraya waxna waa akhriyayaa marka waxa weeyaan wax weyn baa udhexeeya marka intii udhexaysay intaadan waxna qorin waxna baran eed magaalada timid waxyaabaha ku yaro qariibiya maxaa kamid qofku markuu meel yimaado baliga waran sheekooyinkaa arrimahaasi way jiraan markii aan anigu magaalada imi in badan oo aanan la qabsan baan joogay marka markii dambe ee aan de magaaladii soo dhexgalay aan dukaankii furtay ayaa markii meesha aan furtay ayaa markiiba hooyooyinku ay gacan qabteen marka insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin hadeer si wanaagsan ayaanu la haystaa maxaa kuugu yaabadnaa intaad miyiga horey u joogta sheeko ku xusuusisa haa way xusuusisaa waayo markaan miyiga joogay haddaan doono keligay ayaa waxaan raaca ama xoolo ama waan dhaamiyaa marka aan dhaamiyo oo aan maxay ahayd haddaan doono meel marayo cidlo ah baa dee waa qof keligiisa oo dumar oo meel maraya bad waxaad arkaysaaba geeljirayaal dabadeedna waxaad ka baqaysaada inay naftaada ku waxyeeleeyaan hadday doono ku kubsadaan wixii adwadeba ood ka cararaysaa haa dee lo qof baqayaad ahayd maxaan carri waayo waayo qof dumar oo cidlo maraysaanah markaa arrintaasaan igu timi oo igu yaabadnayd markaan joogo hadir ama magaalada ama meelahana aan xasuustaa haya wiilasha ka warra keebaa keebaa si weyn ugu dayacan miiga gabdhaha ku dayacan waxay ku dayacan yihiin iyagu xoolahaas ay raacaan mooyaane mustaqbalkana male meel waxbarashana cidima geyso haddii cid laga kaxeeyona wiilkaa la kaxeeyaa iyadana xoolaha loo diraa sida ay u joogto waa inay halkeeda ama maxay ahayday ku guursataa ama waa inay halkaa joogtaay dareerkala joogtaa isaga dhaamisa cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
cashay waayo kala duwan ayay gabadhaasi soo xasuseeyey miyigii iyo noloshii iyo dhaankii iyo socodkii dheeraa iyo bal waxyaaba kala waxaad duwan sawirtaa gabar iska socoto intaasoo boqol oo ari keligeed daba socoto oo duur cidla iska maraysa haddii dhinac kale laga fiirina waa ammaan dhulka ismaaciilo aad iyo aad horta dee wax een, eh, mararka dhinaca kale markaad ka tigi haa waxyaaba kugu dhaca mooyaane Ha, dhulkaasi way waxaa laga yaabaa nolol iyo xitaa waxa ku deegaanka kuwa is ilaaliyaan ha, aad iyo aad marka intaas way istaqaano xiliyada cid meelaha kusoo magaraysa guurti maahane kuwa aniga aan sida weyn ula yaabo waxaa ka mid markaad safar wadooyinka ku marayso kale markaad aragto intaasoo geeloo wada socda oo hal wiiloo yar oo laga yaabo inuu dhowr iyo toban jir hoos ka daba socdo markaasaad leedahay sidee loogu aaminay aad iyo aad iyo aad mar dhowd waxbaad ii sheegaysa muxuu harta sheekadii
wiil dhalinyaraha oo magaalada gaalkacyo ku nool ismaaciilo haye ilan adduunkan waagi hore waxaa la isgaarsiinta waxay ahaan jirta waxaa la isku gaarsiin jiray lug waa la socon jiray marka tii baan soo xasuusta cunug yaroo wax xayeysiinaya oo xayeysiiskii intuu dadka dhex tago u shidaayo o tusaaya oo intuu sheekooyinkoodii ama wixii socdoo dhan intuu dhex galo oo leeyahay wax yar ii kaadiya daawada bal xayeysiiskaas yarka ah marka haatan gaalkacyaad leedahay een, eh, muuqaal waan arkay warbixintoo kale muuqaal baa t v sidee baa looga samaynaya oo kale marka t v-gii buu dadka u saarayaa wuu dhex wareegaya malaha gaari buu saaraa waryahan iga dharjin doona dadku u shidaa markaasuu leeyahay daawada marka dadku waxay ku qasban yihiin wixii uu hordhigo ilbiriqsi ilen marka shaashada la saaro dadku way iska daawanayaan bal weriyaha v o a cabdi gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo la sheekaystay mukhtaar axmed cumar tinle aynu dhegeysan
gaariga anigaho xaqiiq haddaan kuu sheego ilaa hadda aniga sameeyey xaqiiq aad baan ula cajabay aniga sameeyey baa aad ula cajabay ilaah baa sameeyey oo fududeeyey gaarigaa anigu ma ahayn cid ogama dayan horta barnaamijka waxaa la yihahdaa intaana gudbin tusmo mobile t v waa mobile t v oo qofka waxaad moodaa in badan ma fahmi karaya ilaa uu arko dad badan oo reer galkacya ahna way arkeen tusmo waa gaari container camal u samaysan saddexdiisa doc halka darowalka ma ahee bidix iyo midig iyo gadaal waxaa ku xiran shaanshido waaweyn oo biltin ku samaysan ee gaariga laftarkiisa aanan ahayn wax dul saaran Een, wuxuu leeyahay cod baahin aada u dheer oo uu maqli karayo qofka jooga hal kilomitr dhawaqa barnaamijkaas waxaan u adeegsanaa ganacsiga wacyigelinta bulshada iyo wax lamida barnaamijku waxa weeye waxaa la yihahdaa tusmo mobile t v waa saad ka dareemayso waa gaari t v-ga wareega oo yani wacyigelin baan ugu talagalnay waxaanu ugu talagalnay in ganacsatada ay ka faa'iidaystaan Een, ganacsadaa wuxuu la imanayaa raashin ama sharaab businesskiisa lama yaqaano meel wuxuu ku jiraa aan mataqaanaa munaasab ahayn ama lamaba yaqaanba uu cusub yahay marka businesska uu hayo bulshadiina way u baahan tahay mana oga bulshadu in laga helo ee businesska magaalada gaalkacyo waxaan u sahalnay marka wixiisii intaanu soo duubno uu meesha ku hayay Een, annagoo cod ahaanna loo saarayo goobtiina la tilmaamayo wixii yaalayna la sawirayo inaanu shaanshidaha gelino meelaha ay bulshada u badan yihiin buu gaarigu marayaa xilliga habeenkii ayuu shaqo galaa mukhtaar tusma t v mobile ee waa telefishin guurguura oo socda maxaa faa'iido ah maxaa khasaare ah maxaa horumar bulshada uu ku soo kordhiyey soomaalidu waxay jecesha caqabadda dhibaatada bulshada kusoo kordhiyaa waxay tahay inuu maqaaxi ugu yimaado dad sheekaysanaya oo fadhi ku dira fadhiya ku dhawaaqo sheekadooda ka dhex galo horta dhibaatada kusoo kordhiya taa weeye inuu maqashiiyo wax waa asaga wado oo aysan awood u lahayn labadii qof inay sheekaystaan ilamaa ay daawadaan waxaan uu ka dhaqaaqo qaybtooda wuxuu ku leeyahay, war gaariga naga hor dhaqaaji markay sheekaysan waayaan marka horta caqabadda haddaan ku hormaro taasuu kusoo kordhiya bulshada Een, marka aan u gudbo faa'iidada waxaan aaminsanahay dad badan oo caamo ah inuu u gudbiyo risaaladii ilaahay inuu u gudbiyo inuu u gudbiyo message uu siiyo diintooda waxa ay qabeen waxaa dhici karta qofkan weyn inuu ka xishoonayo in salaadda ha laga toosiyo uu yidhahdo laakiin oo uu qof kale intuu tago yidhahdo, war salaadda aga qaldan iga toosi in lala yaabo umalanay laakiin gaarigan dhegeysa ama dhegeysan weeye uu soo dul istaagi uu ku akhrin qofkii wuu ka faa'iidey waxyaala badan buu u faa'iideeyey bulshadii wuxuu u sahlay een, inay arkaan meeshii ay u baahnaayeen hadday ahaan leed ganacsi iyo hadday ahaan leed diin Een, ganacsatadiina wuxuu u faa'iideeyey hantidoodii kaydka ku jirta ku dhici lahayd in marka ay keenaanba la ogaado wixii cusubba in la ogaado deegaankeena ku cusub yihiin soo kordheen anigana wuxuu ii faa'iideeyey inaan fikirkeygu hirgalay oo fikirkeygu wuxuu ahaa waxaan inaan samayn karo caqabad weyn baa igala kulantay qofkii aan u sheegaba wuxuu yidhahdaa war waad niama xoolahaad nacday toddoba kun sideed kun lacag ku dhow waa ku bixis hadda puntland oo kale haddaan ku hormaro garowe iyo boosaasaan u wadaa muddo dhow in loo sameeyo somalilan waaba naga soo dalbadeen oo way codsadeen barnaamijka in la keeno somalilan hargeysa wali magaalada hargeysa iyana waan wadaa haddii la yidhaahdo isleedahay ee, waa ilbaxnimo cusub oo bulshadii ku soo korortay barnaamijkan horta ganacsatadu waxa ay waxay yihiin dabeeciyan ilaahay ku abuur qof ganacsadaha qof ilahay u naxariista maahe xaasidnimo oo ganacsadu wuxuu jecel yahay waxa uu asagu hayo waa waxa la yidhahdaa jira eh, sirta ganacsiga laakiin way ka baxsan tahay sirta ganacsiga wax soo saarka wax soo saarka dadku waa loo sii faa'iideeyaa laakiin sirta ganacsigu kuma jirto wax la yidhaahdo eh, in aad sirtaada sheegto marka tani xoogaa ganacsigu way ka duwan tahay waa wax soo saar waxaa roon barnaamijkan in la hirgeliyo si dad badan anigu hadda qofka jooga beledweyne ama jooga muqdisho ma geyn karaya hadda gaari umana haya barnaamijkan systemka t v marka hadduu yimaado ganacsado kaleoo barnaamijkii u baahan inaan u sahli karaa roon marka barnaamijkan faa'iido weyn buu leeyahay ilaahay hadduu idmo waxaan isku dayi doonaa inay hirgasho soomaaliya o dhan barnaamijkan ay caan ku noqoto made in soomaaliya inay noqoto Een, maadaama ay soomaaliya cidina uga dayan an waxaan odhan karayaa waa isla cajabay kow oo waxaan islenayahow alxamdulilah wax weyn baad soo saardhay anoo isla cajabsan baa waxaa iga sii cajabiyey oo iga yaabiyey wiil yara oo garowe aan arkayay madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ay siinayeen bilo sharaf ayaa wuxuu sameeyey diyaarad yaroo duuleysa waa ilmo yara dabcan ma dhali kara laakiin waa igu dhadhowye ilmo yara waa wuu fikiray gobolka buuholduu kasoo jeedaa puntland gabankaa wuu fikiray wuxuu soo saara diyaarad ka cisa waa wax aada loola cajabay waa la kiciyey xataa bahal yara gacantu ka sameeyey waa wax isku xiray waana duulaysaa waa istaagaysaa marka kaasaa iga sii cajibay marka waxaan aaminsanahay saqiirka yaree labiyo toban jirkaa baa soo saaraya diyaarad duusha marka xaqiiq dadkeennu waxay u dhasheen dad fikirad fiican weeye laakiin waxaanay haysan communitygiina ma aha community morly dadka siin karaya waa community niyad jab iyo hanjab kula taagan kudhahaya wiilka jarmal waa horumaray aduu ma awoodi kadhid waxa u samaysta qalab buu haystaa xaqiiq qalab ma haystaan ciiday ka sameeyaan mukhtaar axmed cumar tinle oo magaalada gaalkacyo ugu waramayay cabdiwaaxid macalin isaaq dicaashe halkaa wax badan in lagu xayeysiistaa malaha ka ba- ka bannaan aad iyo aad ismaaciilow een, ah, hal abuurka marna een, dusha sare kama soo dhaco waa inuu meel ka bilowda meel gaara hadda diyaaradahoo kale markii la sameynayo mar walba intay in duulaanay soo noqon jireen in duulaanay soo noqon jireen hadda intaasoo saacadood alagaaba inay hawada ku jiraan Een, hadda xayeysiiskan een, iskriinada ah ama muuqaalada ah ee meelaha lala wareegayo oo ardata magaalada washington oo kale iyo magaalooyinka waaweyn darbiyada waaweyn ay ku dhegan yihiin ayagoo iska samaysan marka sida gacanta loogu wado iyadoo darbi isaga dheganna waa la gaari doonaa aada iyo aad dhinacii heesaha ayay nacaashayeen maanta maxaad inoo haysaa heley hebilow waxaad ku luqaynaysaa fanaanada maryan run waxaan filaya heestan adiga iyo dhegeystayaal kale oo barnaamijkan dhegeysanayban ay si weyn uga heli doonaan
saxada roobkay sanadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse saxan saxada roobkay sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse Nafta samara geliyo wadan koosa sabaya Nafta samara geliyo wadan koosa sabaya Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Nafta samara geliyo wadan koosa sabaya Nafta samara geliyo wadan koosa sabaya Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Sanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye ahelay hibiinu yaabole helay hibiinu soo koray ubaxyadan ku siila wuxu soocay midab badana sidii aad jeclayde saa ka soo koray ubaxyadan ku siila wuxu soocay midab badana sidii aad jeclayde sacab badan ku sida ayuu wadan kula sugaaya sacab badan ku sida ayuu wadan kula sugaaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sacab badan ku sida ayuu wadan kula sugaaya sacab badan ku sida ayuu wadan kula sugaaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray saanadahan adiga
saan ismaaciil walahi daqiiqadan ku daaya tan ku daaya tan ku daaya idaacaddii dhan bayba qaadata heestan waa kartay maxay noo xiga balan marka aad bay malaha kusoo jiidata ismaaciilo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dhegaystayaal kalena waxay leeyihiin alla ilaahi waad la hesheen waxay ahayd maryan runay ku luuqaynaysa heeley hibilow jamaal axmed cusmaan markana aanu yeero iyo xubintii cayaaraha
haddiyaynu ku horrayno horyaalka dalka sbain naadiga real madrid ayaa ka faa'iidaysatay taako loo dhigay naadiga barcelona iyo sidoo kale guuldaradii naadiga atletico madrid waxaana naadiga real madrid ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga f c sevilla kadib kulan ka dhacay gegada san diego barnabeu stadium daqiiqadii lixaad ayaa gool aad qurux badan ayaa waxaa dabadhaafiyey goladaha naadiga sevilla ciiriyaan karim benzema daqiiqo markii ay marayso ayaa naadiga real madrid waxa ay gashay khalad oo rigooraha waxaana kevin gamiero oo naadiga sevilla u ciyaaraa rigooradaasi uu ka khasaaray naadiga marka la isku soo laabtay ayaa rigoore kale naadiga real madrid ay heshay waxaana ka khasaariyey cristian ronaldo daqiiqadii lixdan iyo afaraad markii ay marayso ayaa hase yeeshee ronaldo rigooradii uu khasaariyey waxa uu ku bedelay gool oo uu taageerayaasha naadiga real madridna uu ku qanciyey lixdan iyo lix daqiiqa markii ay marayso gareth bell ayaa gool ka dhaliyey naadiga kubadda cagta f c sevilla daqiiqadii lix iyo siddeetanaad afar daqiiqa ka hor ciyaarta dhammaanshaheeda ayaa khes rodriguez u dhaliyey goolka afraad naadiga atletico madrid ayaa guuldaro laba gool iyo goola kala kulantay naadiga sporting gijon naadiga barcelona ayaa laba gool kaga hormartay naadiga kubadda cagta valerial kulan ka dhacay stadio el medrigal waxaana goolka koowaad naadiga barcelona u dhaliyey ivan rakatic goolka labaad oo ahaa rigooro lagu galay ciyaaryahan neymer junior ayaa gool u bedelay isla ciyaaryahan neymer junior oo ka dhigay laba gool iyo waxba markii laisku soo laabtay ciyaarta ay- sadriga bakambo ayaa goolka koowaad naadiga kubadda cagta valerial u dhaliyey konton iyo siddeed daqiiqa markii ay marayso khalad la sheegay inuu lahaa ciyaaryahan jeremy matthew hase yeeshee jeremy matthew ayaa sidoo kale shan daqiiqa kadib goolkaasi gool kale iska dhaliyey kana dhigay ciyaarta bareejo laba gool iyo laba goola matthew oo ciyaarta uun markaasi ku jiray waxaan ka badnayn toban daqiiqo ayaa labadaasi gool deg dega naadiga kubadda cagta barcelona laga dhaliyey ciyaartana ka dhigtay laba gool iyo laba gool barcelona kulanka soo xiga waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta real madrid kulamada kale ee dhacayna waxay yihiin isbanyol ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga atletico bilbao valencia waxay guuldaro kala kulantay naadiga saltavigo tababaraha valencia gary neville waxaa loo sheegay inuu boorsooyinkiisa ka qaato gegada mistale stadium kadib markii guuldarooyin xiga naadiga valencia ay la kulantay horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa weli soddon kulan oo ciyaarta waxay leedahay toddobaatan iyo lix dhibcood atletico madrid ayaa sidoo kale kulmo inta la eg ciyaarta waxayna leedahay lix iyo toddoba dhibcood real madrid ayaa lixdan iyo lix dhibcood iska leh valerialna konton iyo afar dhibcood ayaa iska leedahay dhinaxaya dalka ingiriiska ayaa kulamo xiiso badan sidoo kale laga ciyaaray kulanka labada manchester oo egegada itihad stadium ku dhex maray manchester city iyo manchester united daqiiqadii lix iyo tobanaad ayaa ciyaaryahan marcus rashford noqday halyeega ciyaarta gool aad u qurux badanna daba dhaafiyey naadiga kubadda cagta manchester city goolkaas ayaa ahaa goolka keliya ee laiska dhelay ciyaarta inta ay socotay guud ahaan city ayaa hamigii ay ka lahayd inay horyaalka ku guulaysato ceel kusii dhacay waxaana sidoo kale kooxaha kale ciyaara ka mid ah naadiga kubadda cagta tottenham hotspur ayaa saddex gool waxba kaga adkaatay a f c bournemouth southampton ayaa saddex gool ugu bedeshay laba gool oo lagu hormaray kulan ka dhacay gegada st mary stadium oo ay southampton ku martigelisay naadiga liverpool philip coutinho iyo daniel sturridge ayaa labada gool naadiga kubadda cagta liverpool ay ku hormartay u dhaliyey waxaase naadiga kubadda cagta southampton ay dhaliyeen saddexda gool qaybta dambe ee ciyaarta iyadoo rigoore sidoo kale ay iska birdareeyeen oo ciyaarta afar gool iyo laba gool ay ahaan lahayd haddii rigooradaas ay dhalin lahaayeen naadiga newcastle ayaa goolal bareejaa la gashay naadiga sunderland gool iyo gool naadiga kubadda cagta leicester city oo maalin ka horeysayna gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga crystal palace ayaa horyaalka hogaaminaysa kow iyo soddon kulan oo la ciyaaro waxay leedahay lixdan iyo lix dhibcood tottenham hotspur ayaa kulmo intaa leeg ciyaartay waxayna leedahay lixdan iyo kow dhibcood arsenal ayaa shan iyo konton dhibc iska leh oo hal kulan baaqi uu yahay manchester city oo kulan baaqi u yahayna kow iyo konton dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal dhinacayo dalka talyaaniga waxay kooxo isku arkeen atlana ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga bolonia fersonin ayaa eber iyo eber la gashay naadiga fiorentina hellas verona ayaa laba gool iyo gool guuldara kala kulantay naadiga carbi zambadoria oo gegadeeda ku martigelisay naadiga kieva verona ayaa gool iyo waxba looga awuutraanaday naadiga zambadoria saswal iyo udinese gool iyo gool ay ku kala baxeen torino ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga juventus waxaana afar gool iyo gool looga awuutraanaaday naadiga kubadda cagta torino ss napoli ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta genoa ac milan iyo slaziana gool iyo gool ay isla dhaaf waayeen juventus ayaa horyaalka hogaaminaysa soddon kulan oo la ciyaaray toddobaatan dhibcood ay leedahay napolina lixdan iyo toddoba dhibcood ayay iska leedahay rome lixdan dhibcood ayay iska leedahay fiorentina iyo interna min shan iyo konton dhibcood ayay iska leeyihin dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaa aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinayay dhegeystayaal haatanna idaacadda duhurnimo gebagabadeeda ayaynu taagannahay waxaan ku soo xidhaynaa aniga iyo caashicud baan iskaga teganaa heesta riyo oo uu ku luqeeyo maxamed salmaan tobeec tan iyo intaynu idaacadda galabta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.